bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kuna soo dhowaada barnaamijka idaacadooyinka maanta oo aad dhegaysataan habeen walba marka laga reebo habeennimada jimcaha qodobada barnaamijka intaynu ku guda jirna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud oo dib ugu soo laabtay magaalada tan muqdisho kadib shir uu kaga qayb galay magaalada nairobi
runtii haddii dawlad soomaaliyeed aan jirin maamul goboleed keligiis waxma qaban karo runtii dawladdanna dadaaladu ay ugu jirto in horumar la helo ee ummaddan ay nabad helaan
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa sheegay in si deg deg ah ay u dhisi doonaan dekadda magaalada barawe waxaana uu xarigga ka jaray madaxtooyada maamulkaasi oo laga hirgeliyey magaalada barawe oo xarun u ah koonfur galbeed
maanta wax badan baa la sheegi jiray waxaana indhahayga ku arkayaa meeshaan biyihii fataxaadda ahay ee ka baxay boqda la yidhaahdo bayaxaaw
wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya caymooy oo kormeeray deegaanadii uu ku fatahay webiga shabeelle kana warbixiyey xaaladda deegaanadii uu tegey
marka codka iyo dooridda iyo magacaabintu ammaano ilaahay kuu dhiibay ilaahay baa kuu dhiibay marka moolahayaa adaa lagu dhiibay maantay marka adigu maanta inaad kelimadaada aad si fiican u gudatid oo barri qiyaame meesha aad dhigtid ay noqoto meel ku anfacaysa guddoomiyaha hay-adda culamaa udiinka soomaaliyeed oo la dardaarmay hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ee ku hoolan soo xulista mudanayaasha baarlamaanka tobnaad ee dalkeenna uu yeelan doono dhowaan
anigu ah wasiirka dowlaha wasaaradda wafaafinta dhaqanka dalxiiska waxaan maanta booqasho rasmi ah ku imid magaalada kismaayo anigoo howl shaqo u imid
wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya oo magaalada kismaayo howlo la xidhiira horumarinta warbaahinta u tegay halkaasi
horta dadku waxay ku dhaqaaqaan waa wax dana u jidho qof kastaa wuxuu ku dhaqaaqa dan baa ugu jidha soo ma si wanaagsan marka dana kale hadlihinkana waa noogu
maamulka gobolka mudug ee puntland oo ka warbixiyey amaradii dhowaan ka soo baxay madaxda sare ee puntland qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan haddii weynaha awoodda low nagu simo inta aynu ku guda jirno barnaamijka dhacdooyinka maanta oo idinkaga imaanaya rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhanka kalimaha sugaantana waxaad ku maqli doontaan heestii geedigaan wadaynaa hobolada heegan waxaana heestan radio muqdisho loo qabtay labiyo tobankii bishii afraad sanadii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii gabagabada barnaamijka ayaadna ku dhagaysan doontaan qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena madaxweynaha dalkeena mudane xasan sheekh maxamuud oo magaalada nairobi uga qayb galay shirka iskaashiga qaaradda afrika iyo dalka jabaan ayaa dib ugu soo laabtay magaalada tan muqdisho ee xarunta dalkeena faysal muuse maxamed oo ah wariyaha gaarka ah ee xafiiska madaxweynaha ayaa warbixintan inooga diyaariyey
shirka hogaamiyaasha afrika ee jabaan ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya kaas oo looga hadlaya sidii looga faa'iidaysan lahaa qiraadka waddamada afrika iyo iskaashiga waxwada qabsiga ee jabaan iyo afrika in sare loo qaado hogaamiyaasha ayaa ku heshiiyey in la dadejiyo qorshaha horumarineed ee afrika jabaan uu ku taageerayo iyo maalgeshiga dalalka soo koraya lagu samaysan doono madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi ka sheegay in soomaaliya ay hormood ka tahay wadamada iskaashiga lagu samaysan karo ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in kheyraadka ugu badan ama kuwa ugu muhiimsan afrika soomaaliya xilligan ay leedahay dhanka kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud intii uu ku sugnaa magaalada nairobi caasimada wadanka kenya ayuu kulamo gaargaara la qaatay madaxdii shirka timid oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka socotay maraykanka iyo qaramada midoobe madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa ayaana dib ugu soo laabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho
aad buu mahadsan yahay faysal muuse oo warbixinta inoo diyaariyey kadib markii madaxweynuhu uu ku soo laabtay magaaladaatan muqdisho shacabka magaalada jowhara oo gaashanaya maamulka magaaladaasi ayaa waxay ku guulaysteen inay hakiyeen fatahadda uu sameynayay webiga shabeelle oo deegaana ka tirsan magaalada jowhar saameyn ku yeeshay goobaha ay ka socdeen howlgallada ay wadeen shacabka ee ku aadan in webiga hareerihiisa ay dhigaan caratuuri si ay u hakiyaan biyaha fatahadda webiga uu sameynayo waxaa kormeeray gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxaa radio muqdisho la hadlay ugu horeyn gudoomiyaha gobolka
labada dhiboo noogu waaweyn oona haysata waxay taha fatahaadahanoo mar waliba nagu soo noqnoqday sidaad arkow hayso iyo kooxdii shabaab ee fidnawadayaasha ahaayo gobolka qaybo badan ka joogo labadaas dhiba anaga hadda noogu ballaaran buuqdaana waxay socotaa muddo dalag badanay baabi'isay ilaa labaatan kun oo hektar dalag ka badanay baabi'isay dad badanaa barakacay isu socodkii maaragtay tuulooyinka jinkan ku yaal iyo magaalada isku xogkoodii dhammaa go'ay waxaa lagu soo gudbaa tuulooyinka inta ka jira meeshaad joogto o dhan waxay ku soo gudbaan doomanay ku soo gudbaan dhib badanaa ka dhacay dalag badanaa baaba'ay habeen welibana masaafe aad u fog ay jarow haysaa sidaad arkayso biyuhu xoog ay ku socdaan waxaana na soo haayo xilligii maaragtaa ugu oobiyekeenaa sagadii aan ugu soo dhow waan rajaynaynaa inaad gonaha wasaaradda eegaysa dhibka heershabeellaha dhexa haayo maxaa laga qaban karaa fata'adaa baabi'iyey way barakaceen dalagoodii yaa baaba'ay waxaan la qaban karnaa in maalin la yidhaahdo looga hadlo waan rajaynayna annaga weli ma arag fatahaadahay dhibaatadan haysato iyadoo xukuumaddu inya ka fadhiisatay la leeyahay golaha wasiirada maanta dhibka ka jira shabeellaha dhexa loo fadhiistay saas in wax loo soo qabto oo dhibka ka jira lasoo arko aan la go'aamiye weli ma arkina waan rajaynayna inaad afarrintaas naga qaadi doonto
wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya maxamed cumar caymooy oo ku sugnaa magaalada jowhar oo ka qayb galay caratuurka shacabka ay sameynayeen ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ka xun tahay khasaaraha soo gaaray shacabka ee hantiyeed waxaana wasiirka uu sheegay in iskutashiga shacabka ay muujiyeen ee ku aadan inay ka hortagaan ayna sameeyeen caratuur si biyaha webiga uusan saameyn ugu yeelan deegaanada kale ee iminka ka badqaba wasiir caymiy waxa uu sheegay inuu la wadaagi doono xukuumadda soomaaliya marka uu ku soo noqdo magaalatan muqdisho
maanta wax badan baa la sheegi jiray waxaana indhahayga ku arkayaa meeshaan biyihii fataxaadda ahay ee ka baxay boqda la yidhaahdo bayaxaaw mudane guddoomiye waxaan kuu sheegayaa afarinta hadda ad igaarsii ii sheegaysay maadaama xukuumaddii aan ka socdo inaan si waadix ah ee aan hor fadhiisto golaha wasiirada ugu dhex sheegi doono horeyna waa ugu sheegay uguna warbixiyey ninka la yidhahdo wasiirka arrimaha gudaha oo halkaani yimid wuu ka hadlay anna hadduu alaha wadal ogolaado waan ku celinaya waan ka hadlayaa hase yeeshee arrintaani waxaad mooddaay ayna tahayba sideedaba in heer gobol ay kabayn tahay gobol wuu dadaalay wax buu qabtay iyo ciddii gacan ka siisay iyo tuulooyinkiisa iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexeba laakiin inay meesha u baahan tahay gacan dawli haddii meeshaan ay dawladda aysan wax ka qabanin wax ka suurtagalaya ma jirto dawlad iyadaa gacan weyn adduunyadeeda kala hala kaashato ayada ha isu xilqaanto meeshaan waxay u baahan tahay in dawli gacanta ay ku dhigto dawladdana ay elgaar ah ku soo fiirso
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya mudane maxamed cumar caymooy oo la hadlayay radio muqdisho barnaamijka dhacdooyinka maanta iminkana barawe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa maanta xariga ka jaray xarunta madaxtooyada maamulkaasi oo magaalada barawe oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed laga hirgeliyey shariif xasan sheekh aadan ayaa ballan qaaday in dekedda magaalada barawe dibdhis lagu samayn doono si ay uga faa'iidaystaan shacabka iyo maamulka koonfur galbeedba waxauu kale uu booqday isbitaalka magaaladaasi iyo qaybo ka mid ah meelaha muhiimka ah ee magaalada barawe
runtii haddii dawlad soomaaliyeed aan jirin maamul goboleed keligiis waxma qaban karo runtii dawladdanna dadaalada ay ugu jirto in horumar la helo ummaddan ay nabad helaan dib u dhis helaan development iyo horumar iyo jidad iyo dekada iyo erabooro in la helo waxaan kaloo rajaynaynaa wakhtiyada u dhow haddii ilaahay edmo in laga bilaabo dekad dalkan iyo dadkan anfacdo ummaddaana horumar badan ay ku gaaraan marka insha allah biidn illaahi alkariim ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay nabadna siiyo
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iminkana kismaayo wafdi oo hogaaminaya wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya ayaa gaaray magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka jubbaland
waa markii saddexaad oo aan garoonka ka soo dego kismaayo laba jeer anigii ra-isul wasaaraha isla soconnay waa nimid waxaa sharaf weynaya a maanta garoonka isbeddelka weyn ee aan maanta ku arkay khaasatan meesha hadda aan fadhino v i b-ga aan hore u jirin soo dhoweynta meesha laga baxay meesha laga soo degaayo horumar badan ka jiro marka waxaan aad ugu hambalyaynayaa maamulka garoonka kismaayo gaar ahaan maamulka jubbaland horumarka ay ka sameeyeen dhinaca eeraboorka ee magaalada kismaayo taa waa dhinacii mahadcelinta iyo waxa ay qabteen dhinaca kale anigoo ah wasiirka dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaan maanta booqasho rasmi ah ku imid magaalada kismaayo anigoo howl shaqo u imid arrimo siyaasadeedna u imid shaqadaas oo ah in warbaahinta roolka doorkeeda magaalada jubbaland dhinaca telefishinada iyo raadiyaalka iyo joornaalistiyaasha iyo warbaahinta guud ahaan inaan aragno howlqabadkooda iyo waxyaabaha ka dhiban iyo waxyaabaha dowladda dhexe ay ku tari karto dhinaca warbaahinta khaasatan doorashooyinka soo socda ee lagu qaban doono jubbaland doorka ay ka ciyaari doonaan maamul ahaan warbaahintana doorka ay ka ciyaari doonto inaan ka wada hadalno wada hadalkeena waa dhimanya annaga warbaahinta waa ka wada shiri doonaa howlka a qaban doontaan waxyaabo badan oo dowladda dhexe ee jubbaland ugu talagashay ayaa jira oo dhinaca warbaahinta ah idaacadaha raadiyaha ah iyo telefishanka ah marka maamulka guud ahaanna waxaan ugu mahad celinayaa sida amniga iyo wanaagga ay maamulka jubbaland u qabteen marka arrintaasi waa arrimaha ugu mahad celinaya maamul ahaan madaxdana halka aad joogta wasiiro iyo mas-uuliyiinna insha allah waa is arkaynaa
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta wuxuuna idinkaga imaanayaa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya safiirka dalkeena u fadhiya dalka maraykanka ayaa gaaray magaalada colombos ee gobolka ohio si uu halkaasi kulamo u qaato dadka soomaaliyeed ee degan islamarkaana safiirku u xog wareysta xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolkaasi deeqsoona ayaa warbixintan u diyaarisay barnaamijka
safiirka dowladda soomaaliya u jooga dalkan maraykanka axmed ciise cawad ayaa maantay soo gaaray magaalada colombos ohaayo ee dalkan maraykanka socdaalka safiirka iyo wafdigiisa waxa uu salka ku hayaa siduu uula kulmi lahaa qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed waxaana garoonka diyaaradaha ee magaaladan ku soo dhoweeyey qaar ka mida jaaliyadda waxaa la filayaa in boqolaal soomaali ah uu kula hadlo kulan habeennimada axadda ka dhici doona hoolka kulamada ee libaaxyada loo yaqaan safiirka waxaa wax laga weydiin doonaa arrimaha la xiriira dhallinyaro soomaaliyeed oo ku jirta xabsiyada maraykanka iyo arrimaha la xiriira iskaashiga safaaradda iyo jaaliyadda waxaa safiirka uu dhanka kale kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiin ka socda dowladan gobolka ohaayo bismillaah waxaan galabtay aan si diiran ugu soo dhoweynay airboortka colombos magaalada ohaayo ee safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka maraykanka magaalada washington axmed ciise cawad jaalla safiir ku soo dhowow bulshadii colombos oo aad iyo aad ugu faraxsan inaad soo booqato Ee, dabcan waa markii u horreysay ee safiir ka socda safaaradda soomaaliya tan iyo shan iyo labaatan sano kadib uu ku yimaado magaaladan colombos booqasho Een, safiirku intuu joogo magaaladan colombosna een, wuxuu la kulmi doonaa bulshada qeybaheeda kala duwan habeen dambe oo ay bishii labaatan iyo siddeed tahay waxaa dhici doonta xafladdii ugu horreysay oo la yeelan doono soomaali community Een, ka gadaalla bulshada qeybaheeda duwan kala duwan ayuu la kulmi doonaa iyo madaxda dowladda ee magaalada colombos jaale safir mar labaad soo dhowow annagoo aad iyo aad ugu faraxsan soo dhoweyntaada magaalada colombos
maasanta cali adiga iyo jaaliyadda xubnaha kale oo jaaliyadda sharafta leh ee halkaan nagu soo dhoweeyey sharaf bay noo tahay ee inaannu idiin nimaadno soo booqanno oo ee, aqballo codsigiinni ahaa inaan idiin nimaadno muddaannu danaynayna inaan ohaayo nimaadno Ee, ilaahay mahadiso maanta haddaan joogno Ee, aniga iyo shaqaalaha safaaradda iyo dowladda soomaaliyeedba ee, ama maamulka soomaaliyeed ku jira intaba waxaanu ee, na- salaan iyo iyo iyo iyo hambalyo ee, ayaan idinka wadnaa Ee, insha allahu ee, waa iswaraysan doonaa sharaf baysa noo tahay ee, aniga iyo safaaraddaba inaannu idiin nimaadno ee, iyo iyo iyo ummadda kaloo soomaaliyeed oo aanu rajeynayno inaannu la kulanno insha allah wanaagsan waa markii ugu horreysay oo safiirku uu soo gaaro magaalada colombos ohio oo ah magaalada labaad ee ugu soomaalida badan dalkan maraykanka
waa hagaag waxaad la socotaan dhacdooyinka maanta redio muqdisho ayuuna idinkaga imanaya gudoomiyaha gobolka midooda cabdiraxmaan khaliif yoonis oo la hadlay barnaamijka dhacdooyinka maanta ee redio muqdisho goor dhoweyd ayaa ka warbixiyey amarro ka soo baxay madaxda sare ee puntland gaar ahaan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cami ka oo lagu mamnuucayay gaadiidka xamuulka qaada ee u kala goosha gobollada dalka si toosa inay u kala gooshi karaan boosaaso iyo bartamaha ama koonfurta soomaaliya amarkaas ayaa dhigaya in gaadiidka xamuulka wada ay dhigaan magaalada gaalkacyo kuwa ka keena koonfurta soomaaliya iyo kuwa ka soo qaada gobollada waqooyi bari ee dalkeenna ee puntland khadka teleefoonka ayaan kula xiriiray waxaana wax ka weydiiyey amarada ka soo baxay puntland iyo siday ku fuli karaan xaaladda guud ee isbitaalka iyo deegaanada hoos yimaada magaalada gaalkacyo iyo gobolkaba
Ah, gobolka mudug waa hadda guud ahaan waa fiican tahay xaaladiisu Een, wax cusub oo hadda dhibaato ka jira puntland
ee waa gartay dhowaan waxaa ka dhacay qarax dad badan oo soomaaliyeed ee dhibaato ay ka soo gaartay waxyaabihii uu burburiyeyna waxaa ka mid ahaa isbitaalka weyn ee gobolka xaaladda isbitaalka iyo bukaanadii ku jiray isbitaalka waa run qarax baa gaaray Een, eh, burbur baana gaaray haddana dadaal wax looga qabanayo oo lagu dhisahayo baa lagu jiraa dadaaladiina waa bilownayba gaalkacyo waxaa ku sugan wafdi ee sare oo uu ka mid yahay ee madaxweyne ku-xigeenka ee puntland cabdixakiin ee ujeedada ee wafdiga ee intaa laega ee magaalada gaalkacyo horeyna waxaa u joogay ee wasiiro qayb ka ahaa ee guddi loo xil saaray ka shaqaynta magaalada gaalkacyo markaa soo kobto socdaalkooda iyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxay u timid eh, wuxuu madaxweynuhu u yimid aanu ku-xigeenku wuxuu u yimid Een, eh, bahdana ay dhacda ka dhacday dhacdadan qaraxa oo dhacday Een, wuxuu u yimid dadka inuu inuu arko dhibaatada dadka gaadhay kana taliyo eh, islamarkaasna uu ka taliyo sidaasuu u yimid haddana wuxuu ku hawlan yahay howlo een, ku saabsan ammaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxaa jira amaro la soo saaray oo ku saabsanaa badeecooyinka bartamaha ay koonfurta ka yimaada iyo puntland inteeda kale in gaalkacyo ee magaalada gaalkacyo lagu kala wareejiyo miyaa loo diyaariyey goobtii kala wareega maxayse tahay ee ahmiyadda puntland ee xilligan u leedahay ahmiyadda ay u leedahay xilligan kala wareegaas waxaa weeyaan xagga amniga iyaga markaan eegnay waxaan garannay in kala baabuurtu ay kala wareegto oo kii koonfur ka yimidna oo gaalkaaga markuu keeno uu dejiyo kii waqooyi ka yimidna oo halkaa dhigo marka marka faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan waa qodob amnigu waa sugnayaa oo gaarigaas wuxuu shiday iyo wuxuu gudbinaya waa la helayaa qodobka labaad waxa weeye gaadiidku kiruu helayaa oo kuwana koonfur bay u qaadayaan oo kiray helayaan kuwa kalena waqooyi bay u qaadayaan oo kiray helayaan meeshii awal gaari inta boosaaso ka soo qaado uu beledweyne gelin jiray ama dhuusamareeb gelin jiray laba laba gaari baa kira ka helaysa halkii gaari uu qaadi jiray ganacsiga way u habboon tahay midda kale magaalada dadbaa shaqo ka helayo xamaali baa laga helayaa xamaali baa laga helayaa kiraa laga helayaa raaci baa la helayaa wax walba magaaladu waxay noqonaysaa magaalo yani dakhli uu ka soo dakhli baa ka soo gelaya magaalada waa gartay gaalkacyo marka ee xaggee aad lais- ama isleedihiin ama aada u qorshayseen gaadiidka ee tirada badan ee xamuulka ka keena tusaale ee gobollada koonfureed dalka ka qaada qudaarta iyo waxyaabaha la midka ah gaalkacyo xaggee u qoondeyseen in la dhigo dib baan ka soo sheegaynaa meeshaan u qarsaynay gaadiidka midna bilcari buu wadaa midna badeecuu sidaa midna matalan qudaar iyo waxaasuu sidaa dee arigana waa la waa la kala wareejin karaa waxaan wax simbala weeyo awalba waanu kala wareejin jirnay oo sidaasaa loo kala wareegi jiray waa dhaxay iska baabaaday gudoomiye waxaa jira ee gawaarida qaada xoolaha nool iyo qudaarta oo kale markay ka yimaadaan beledweyne inay toos u tegi jireen magaalada ee boosaaso habeenbarka xitaa aan jegboontyada lagu celin jirin iyadoo loo fiirinayo xoolaha nool ee daalanaa ee taraagga dheer ama safarka soo galay maanta marka ma waxaa meesha ka baxay uturitaankii mise waxaa jira dana kale oo marka laga reebo arrimaha dhaqaalaha aad sheegtay maqlaysaan si wanaagsan horta dadku waxay ku dhaqaaqaan waa wax dan ugu jidha qof kastaa wuxuu ku dhaqaaqa dan baa ugu jidha soo ma si wanaagsan marka dana kale hadlihin dana waa noogu jiraan oo dantaa noogu jiraan waa kuu faahfaahinay meeshaan ganacsi amniga iyaga iyo ganacsiga iyaba in la kala wareega annaga noo fiican danta iyadaana raacaynaayo qof danti raacmin ka waran isbitaalkii dadkii waxyeeladu ka soo gaartay ee isbitaalka la geeyey iyo shaqadii isbitaalka maadaama isbitaalka qaybo ka mida uu burburay dadkii aad bay u fiican yihiin aad iyo aad bay u fiican yihiin waa waa soo biskoonayaan dhaawacii waxay magaranaysaa wax aada u liitaan ma lahayn haatana waa roon yihiin waa soo roonaadeen isbitaalkana isbitaalkana waa la dhisayaa oo burburkii waa la waa la dhisayaa insha allah waa waa la- waa lagu howlan yahay waa la bilaabay haddeer waxaan bilownay cabiradiisii iyo maaragtay sidii loo dhisi lahaa baan ku- ku tala jirnaa guddi horumarinta gobolka mudug oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ee golaha wasiirada puntland waxaa jira howlo ka waday magaalada gaalkacyo oo ay ugu horeysa wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka howlihii dhismaha ee wadooyinka magaalada gaalkacyo iyo banaynta jidadka arrimahaas ayaga xaggee marayaan horumarintu wixii horumarina waa iska socdaan wax yani wax istaagaya ma aha howlahaas way soconayaan
Eh, waa gartay ugu dambayn eh, madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha injineer cabdixakiin cabdulaahi eh, wuxuu la hadlay warfadiyeenada eh, waxaana hadalkiisii ku jirtay in puntland aysan gorgortan ka gelin ammaankeeda oo uu daba socday go-aankii soo ka soo baxay puntland ee ku aadanaa eh, gaalkacyo gaadiidka in labada dhinacba gaalkacyo la dhigo badeecooyinka waxyaabaha kala duwan ma waxaa jira tuhun ah in amaradaasi aysan fulin mise caqabada ayaa durba idiin muuqday
maya wax caqabada oo hadda noo muuqatay annaga ma jiro laakiin waxa weeye waa amarka sida loo bixiyey ha loo qaato wax gorgortana laga geli maayo dee waa waa waa adkeyn weye waa adkeyn wuu adkeynayaa annaguna waa oo diyaar baan anunahay in la adkeeyo amniga amarka madaxweynaha inaan qaadano oo adkeeyana waa waxaan ku raacsana
Thank you.
waa hagaag hay-adda culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho waxay kulan ay kula yeelatay odayaasha dhaqanka kuwaas oo ka qayb qaadan doona soo xulista baarlamaanka cusub ee tobnaad ee dalkeenna uu yeelan doono dhowaan gudoomiyaha hay-adda culummada sheekh bashiir axmed salaad ayaa odayaasha dhaqanka ku booriyey ka fiirsashada xildhibaanada ay soo xulayaan maadaama ay matalayaan mujtamaca soomaaliyeed go-aanka xulista mudanayaasha baarlamaankana ay xilligaani ay gacantooda ay ku jirto hogaanka dhaqanka soomaaliyeed
haddii kelimooyin cilmi ah oo waxgarad ah dadka aan ku biirisin cilmiga noqonaya ninkii hebel ahaa saa somaalintii yiri baa la ohanaya waa la baaysan haddii aad wax halaysidna hadi dhibaa ka imaanaya waxaan kusoo khatimayaa ilaahi subxaana watacaala waxuuna amray waa badan yihiin waxaa ka mid a in amaanada la guto amaano gudasho waxa la yidhaaha jira in allaha yaamurakum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilaa wuxuu idin amrahayaa in amaanaadka dadka leh aada gaarsiisaan qof kasta wuxuu leeyahay in farta laga saaro marka codka iyo dooridda iyo magacaabiddu ammaano ilaahay kuu dhiiba wey ilaahay baa kuu dhiibay dadka ma wada hayaan adaa lagu dhiibay maantay marka adigu maanta inaad kelimadaada aad si fiican gudatid oo berri qiyaame meesha aad dhigtid ay noqoto meel ku anfacaysa kelimadii lagu dhiibay qof qof waxbaa loo dhiibay qof xalaa loo dhiibay qof muruqaa loo dhiibay qof maskaxa loo dhiibay qof waxaa la yidhi kelimadaada lagu kala baxahayaa maanta baa la yidhi qofkii maanta aada noo doortid baa ummadda hagayaa la yidhi marka kelimadaas waa ammaano sida qofkii malaayiin la siiyey xoolihiisa meesha uu geliyey loo weydiinayo ayaa qofkii kelimad saamayn la ilaahay siiyey loo weydiinaya kelimadaadii xaggeebaa dhigtay dadku waa ku sugahayeen adaa maaragtay maxaanku kala adaa kelimadaada lagu kala baxahaye sidee wax yeesha marka waa layaa kelimadiinu waa kelimad lagu kala baxayo wey waxaan kaloo maaragtay meeshaan rabaa inaan ka tilmaamno waddankeena waddan hadda dhismahaya weeye waddanka dhismahayana waa la hunguriyeeyaa waxaa la hunguriyeenayaa badeena keliya ma aha birigeena keliya ma aha waxaa la hunguriyeenayaa diinteena ka mid ah in wax lagu yeesho dalkan waxbaa lagu yeelo waayo diintiisi waa la burburiyey waxbaa laga dilay xoolaa la qaatay waxbaa la dhaca waa jirtaa laakiin dalkan maaragtay diintiis in wax lagu yeesho oo gaalo lagu beero weli ma aysan dhicin in dalkan akhlaaqdiisa wanaagsan la burburiyo baa la rabaa ayadana sidii culummadii odayaashu u waalidiyeyn lahaayeen baa loo baahan waxaan waardiyeynaynaa keliya maaha maxaan ku iraahaa ii sheeg yani matalan qofku cidduu matalayaa waa sax cid baa matalaysaa oo odagu maaragtay ciddii iyo qeybteedii iyo qorshaheedii iyo danaheedii iyo nabadeeda iyo inuu ka hadlaayo waa shay dhici kara laakiin waxa naga wada dhexeeya oo aan wada waardiyeynaynaa oo laysku waafaqsan yahay oo qof gaara uusan lahayn waa diinta iyo dalka maslaxadda caamka marka diinta gaar ahaan waardiyaheeda in aan lagu halayn culummada keliya baa la rabaa oo haddii diinta wax gaarayaan ama akhlaaqda wax gaarahayaan
gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdalla iyo wafdigu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada walaweyn si loo qiimeeyo xaaladda degmada iyo wax-soo saarka dhanka beeraha iyo xoolaha nool iyo xaaladda dadka ku nool degmadaasi qadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaana wax ka weydiiyey xaaladda degmadaasi degmada walaweyn ayaa maanta maaragtay safar shaqo kusoo gaaray xaaladaha iyo maaragtay qiimeyn in lagu sameeyo jawiga magaalada iyo maaragtay reerka ee nolosha ee bulshada ku nool ee degmada wallaweyn iyo nawaaxigeeda marka ilaa hadda kulley magaaladii ayaan tagay ee maxaa la dhahaa bulshada qaabeeda kala duwan ayaa maaragtay qaarkood la kulmay waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda ilaa kulankaas is- uu sii socdo maamulka degmada iyo guud ahaanba maaragtay ee run ahaantii waxaa malaysa degmada wallaweyn inay horufax samayso ma garatay socdaalkaaga marka aad ku tagtay wallaweyn ee maxaa waa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan in ee, la kormeero maamulka degmada xaaladahooda shaqo in maaragtay ee, heerarka maaragtay kala duwan ee bulshada la kormeero hadday nolosha tahay hadday maaragtay amniga tahay iyo xaaladaha guud ee maxaa la yidhaahdaa ee, ee, maxaa la yidhaahdaa oo ka jirta degmada wallaweyn marka run ahaantii ee, arrintaasna waxay igula muuqatay maanta markaad tagay dhulka horta ee, dhul aarmay waaye aarna ka jiray maasha allah marka run ahaantii arrin aad maaragtay loogu farxan waxay ahayd midnimada bulshada si ay u mideysan yihiin ee, xaruntii degmada oo run ahaantii maaragtay dib eh, maaragtay qayb kamid ah dhismo loogu daray suuq maaragtay khudaarta lagu iibiyo la dhisay leerarka maaragtay oo magaalada maaragtay wadooyinkeeda ku rakiban ee, jawiga magaalada oo iska degan ee, ciidamada maaragtay oo meesha ku sugan oo amniga sugaaya run ahaantii magaalada wallaweyn waxaan dhihi karnaa magaalo hore kax u socota waa ma garatay iyo maaragtay nawaaxigeedba ee adigu waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii ee gobolka ee dhinaca maaliyadda howlo adag oo dhinaca daqligaana ee way ku hor yaalaan gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada ugu degmooyinka badan ee dalka soomaaliya ee marka aad eegtay ee guud ahaan xaaladda dhan walba leh ma kuu muuqato xilligan koonfur galbeed in wadadii ee, kobaca dhaqaalaha ay cagta saartay waa la dhihi karaa ee, sanadkani waa sanadaha maaragtay kobaxa dhaqaalaha iyo maaragtay dibudhiska iyo maaragtay iyo iyo iyo horumarka eh, maaragtay ay cad ka saartay ee, koonfur galbeed maaragtay ma garatay khaasatan gobolka shabeellaha shaqooyinka kala duwan iyo magaalada hadda aan ku suganahay ee wallaweyn ma garatay marka xaalada xaaladaha kala duwan aan run ahaantii ee, maaragtay u kuurgalayo keliya uma kuurgalayna xaalada maaragtay dhaqaale ee, mar haddaa maaragtay ee, maamulka gobolka anoo ka tirsan meesha booqasho ku joogo ee, waxaan run ahaantii maaragtay arrintaasi ay maaragtay ee, muujinaysaa in xaalad kastoo degmadaasi ka jirto iyo deegaan kastoo aan soo maraba in xaalad kasta loo kurgalaayo la ogaanayo xaaladooda amni la ogaanayo xaaladooda horumarineed la ogaanayo xaaladooda bulsho la ogaanayo xaaladooda siyaasadeed maamulada jiro dhanna maaragtay lala kulmaayo iyo odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanka culamaa udiinka haweenka dhalinyarada ma garatay wallaweyn dad badan oo aan aqoon oo soomaaliyeed oo radio muqdisho dhagaysanaya bal u sawir wallaweyn wallaweyn eh, waa mid ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha hoose eh, sanadkii kuntumeeyadii aakhirkeedna maaragtay qaadatay degmanimo eh, waa degmooyinka eh, ugu waaweyn gobolka shabeellaha hoose eh, gobolka laba waddo ayaa marta oo waaweyn eh, waddo waa waddada kismaayo aada oo maaragtay eh, dhankaas baraawo iyo buulamareer iyo shalambood iyo marta iyo afgooy maaragtay ay ku kala qaybsamaan wad- waddooyinka waddana waa waddadan aada eh, baydhabo iyo buur hakaba oo wallaweynna sii marta marka wallaweyn waddadan oo baydhabo maaragtay aada ayay maaragtay ay bartanka kaga taallaa Eh, magaalada caasimada dalka soomaaliyeed ee muqdisho ayay u jirtaa sagaashan kilomitr ma garatay waa gartay marka waa magaalo ay dadkeeda ku tiirsan yihiin eh, beeraha iyo xoolaha nool iyo ganacsiga intaba ay ku tiirsan yihiin ma garatay guddoomiye marka laga yimaado ee dhinacaas ee muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka gobolka waxaa wadeen socdaallo meelo kala duwan aad ku tagteen xilligaana ma aha markii loo fiiriyo ee koonfur galbeed dhanka dhaqaalaha ee marka la fiiriyo xilligii socodka ma aha oo waa xilligii dhismaha maamulka iyo baahinta adeegyada asaasiga ah ee bulshada dadka qaarna idin naqdiyna waxay sheegayaan daqliga soo gala koonfur galbeed in hoteello iyo gaadiid iyo waxyaabo lamid ay ku baxaan Eh, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay saas dhahaan laakiinse waxaan kuu sheegayaa in magaalooyin ka mid ah gobolka shabeellaha hoose qaarkood aan wax canshuur ah laga qaadin eh, sababo la xiriira in dadka maaragtay dhaqaalahooda soo kobco amniga la xoojiyo bulshadana isku xirkeeda la ilaaliyo ma garatay waa gartay marka marba haddaan maaragtay magaalooyin qaarkood ee aan canshuur laga qaadin ma garan karo sabab loo dhaho maaragtay waxay ku bixiyaan eh, amba maamulka hoteelo iyo ga- gawaariyay ku bixiyaan sababtoo ah dakhliga kama soo xaroodo ma garatay laakiin sababo ka mid ah gobolka ay suuragal ka tahay in canshuur laga qaado waa laga qaadaa sida degmada afguy oo kale laakiin degmooyinka kale qaarkood weli lagama qaado waana wax broseeska ku jiro oo hadda hawsheedu socoto oo xaq dawladna in la waafajiyo la rabo haddii canshuur la qaado xuquuqaha dadka waxaa jira ee iyaguna ay yeelanayaan maadaama waajibkii saarnaa ee dhanka canshuur bixinta ay ka soo baxeen ee waxbarashada caafimaadka biyaha iyo korontada iyo jidadka iyo waxyaabo la mid a deegaanada aad canshuuraha ka qaadaan mu dhammaystiran yihiin oo dadku ma haystaan caafimaad iyo biyo nadiif iyo waxyaabo la mid ah mise lacagaha waad ka qaadaan oo keliya
lacaguhu qaybo kala duwan ayay maarata ku laabanayaan marka la qaado keliya ee, biyo lacago iyo maxaa layidhaha waxbarasho keliya kuma laabanayaan ee, amnigay ku laabanayaan nadaafaday ku laabanayaan saa sheegta waxbarashaday ku laabanayaan saa sheegta biyahay ku laabanayaan saa sheegta korontaday ku laabanayaan adeegyadaas laakiinse waxaan kuu xaqiijinayaa qaar ka mid ah inay hadda bulshada haysato inta dhimanna haddii ilaah raali ka noqdo la dhammaystiraayo
waa hagaag dhegaystayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dhacdooyinka maanta oo idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaan barnaamijka midla xiga habeen dambe aynu dib ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa heestii geediga wadeena ee dhegihiina soo gaaraysa dhammaantaanu isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalka horumarsan
wada jir bay gacmuhu wax kugu gooyaan wada jir bay gacmuhu wax kugu gooyaan jacal isuursaday oo gees wada kacayba gudda gudda waajibkooda gutaa gacal isuursaday oo gees wada kacayba gudda gudda waajibkooda gutaa gutooyinkii iskaashada gurba u dambayse gutooyinkii iskaashada gurba u dambayse garsiinkii badeeniyo gaxsana dhulkeeni dhulku imaado garsiinkii badeeniyo gaxsana dhulkeeni dhulku imaado hurtado fajaxana fikraday sugeeyo isa garabsade sagcada hurtado fajaxana fikraday sugeeyo isa garabsade sagcada